faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan radio cadaado jawaar bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon howlgal dad badan lagu qabtay oo laga sameeyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu qabtay saraakiil ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab somalilan oo sheegtay inay deegaanadeeda ku soo wajahan yihiin roobab dabayla wata wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo ku wajahan degmada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug intaas waa qaar ka mida dhegaystayaal qodobada warka subax ee raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay labiiyo labaatanka bisha saddexaad sannada labaatan labaatan iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu qabtay saraakiil ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab laga sameeyey deegaano dhaca koonfurta soomaaliya waryahayaga cabdulqaadir dacwo ayaa warbixinta warkaa inoo haya ciidamada dowladda soomaaliya oo dhowaan la wareegay deegaanka jannaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ay howlgal ka wadeen deegaanka jannaale ee gobolka shabeellaha hoose oo la sheegay in ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaasi lagu qabtay madaxii amniyaadka ee al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose kaas oo loo yaqaano xasan suleyte oo la yidhaahdo xasan geney taliyaha ciidanka xooga dalka sarreeye guute cabdixamiid maxamed dir oo ku sugan deegaanka jannaale ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay in sarkaalkan ciidanka ay kasoo qabteen deegaanka jannaale isaga oo ku dhumalaysanayay waasuu hadalka u dhigay taliyaha ayaa tilmaamay in haatan ay korartay wada shaqaynta ciidanka iyo sidoo kale dadka deegaanka islamarkaana ay suurtagelisay in ay ku guulaystaan amniga ee deegaanka jannaale iyo sidoo kale deegaano kale oo hoostaga si kastaba ha ahaatee al-shabaab dhankooda weli wax warah kama soo bixin oo aadan warkan kasoo yeera taliyaha ciidanka xoogga dalka oo sheegaya in markaasi la qabtay madaxii amniyaadka ee gobolka shabeellaha hoose qabsashada markaasi deegaanka jannaale ayaa waxay ku soo-aadaysaa xilli ciidamada dowladda federaaliga ee soomaaliya howlgallo badan ay ka wadaan dhammaan gobollada dalka oo dhan
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka sameeyeen magaalada muqdisho kaasoo lagu soo qabtay dad aad u fara badan haashin cumar xasan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa waxa ay howlgal dad badan lagu qabqabtay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir kaas oo la sheegay in amniga lagu xaqiijinayey howlgalka oo ay horkacayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada wadajir ayaa waxaa si gaara looga fuliyay waaxda xalana ee degmadaasi waxa uuna ahaa howlgalkaas mid wadooyinka iyo guryaha qaar laga sameynayey goobjoogayaal ayaa raadiyo cadaada waxay u sheegeen in howlgalka lagu qabqabtay dad u badan dhallinyaro kuwaas oo la iskugu keenay goob ha yeeshee muddo kadib la sii daayay qaarkood halka qaarkood kalena la geeyay saldhigga booliska degmada wadajeer war kooban oo ka soo baxay maamulka degmada wadajir ayaa waxaa lagu sheegay in dadka howlgalka lagu qabqabtay ay yihiin kuwo looga shakisan yahay inay ka qayb qaateen falal amni darro oo ka dhacay degmadaasi wadajeer shalay gelinkii hore ayaa xarunta degmada wadajir waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayey amniga degmooyinka qaybta galbeed gobolka banaadir kaas oo uu shirgidoominaya duqa muqdisho cumar firish waxaana looga hadlay dardargelinta qorshayaasha amniga degmooyinkaasi si kastaba howlgalka ay xalay waaxda xalana ee degmada wadajir ay ka sameeyeen ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan tiro hoobiyaal ah lagu weeraray xerada xalana ee magaalada muqdisho
mahadsanid wariye haashim wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta oo axada waxaa ku wajahan wafdi xildhibaana ah oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanadan ka socda dowladda soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada galmudug waxaa ka mid ah xildhibaan mahad salaad axmed macalin fiqi cabdinaasir nuur shuriye iyagoona la filayo in saacadaha soo socda ay tagaan magaalada dhuusamareeb warar la helayo ayaa sheegay in xildhibaanada ay yihiin kuwo kasoo horjeeda hanaanka doorashada galmudug madaxweynaha uu ku soo baxay madaxweyne axmed cabdikaari ee qoorqoor sidoo kale xildhibaanada iyo madaxweynaha qoorqoor ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay u socday wadahadallo waxaana la tilmaamay inay isku afgarteen in dib u heshiisiin deegaanka laga wada shaqeeyo waxaa kaloo labada dhinac isla garteen in dhinacyada saluugsan hanaanka doorashada galmudug madal la isugu yimaado si looga gudbo caqabadaha jira danta galmudugna laga shaqeeyo madaxweynaha galmudug iyo xildhibaano ka socda dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan dardargelinta dib u heshiisiinta iyo xalinta tobashooyinka ka dhashay doorashada si iyadoo loo dhan yahay munaasabad caleemasaarka madaxweynaha galmudug looga qeybgeli lahaa halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan ah waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu ka hadlay shirka ay qorsheynayaan dowladda puntland inay qabato madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sharaxaad guud waxa uu ka bixiyey cidda ay tahay inay ka qayb galaan shirka uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada waxa uu sheegay in shirkaasi ay ka qaybgeli doonaan hay-adaha fulinta dowladda federaalk soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk islamarkaana xubnahaasi ay leeyihiin go-aanka ugu dambeeya ee cidda kale ay u yeeranayaan shirkaasi madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in shirka koowaad oo ay martigelinayaan ay isugu keeni doonaan madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada si xal looga gaaro khilaafka jira ugu dambeyn waxa uu sheegay madaxweynaha puntland inay qorsheynayaan kulankaasi kahor intaa ka hor inay tagaan isaga iyo wafdi hogaaminaya muqdisho iyo xarumaha dowlad goboleedyada si ay ula kulmaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ujeedkuna uu yahay qabsoomidda gogosha ay u dhigayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada waxaa sidoo kale uu sheegay madaxweynaha puntland inay ka go-an tahay puntland sida ay u midayn lahayd ummadda soomaaliyeed islamarkaana ay uga qayb qaadan lahaayeen isu keenidda shacabka iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka
ayaan jecelnahay shirkeenaan ugu yeeraynaa oo waxaan rabnaa in aan u bandhigno ina la qaataan hay-adaha fulinta hay-adaha fulinta dowladuhu waa dowladdu waa ay ballaaran tahay laakiin waxaa weeye hay-adaha fulinta ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ayaan jecelnahay inay marka horeeto maadaama iyaga loo igmaday hogaaminta siyaasadeed ee sida dastuuradu ama dastuurka dowladda dhexe qaba ama dastuurada ay maamuladu ay qabaan kuwaas ayaan jecelnahay in ay marka hore ay noqdaan dadka hagaya ee xal u helidda ee nidaamka siyaasadeed cakiran xukuumad ahaan annaga qorshahan waa sidaas sidaas uu cadyahay waana rajaynaynaa wixii ka dambeeya ay markay isu yimaadaan ciddii dambe ay u arkaan inay u baahan yihiin inay kala qayb qaadato inay xalkaas qayb ka ahaato dabcan wuxuu u dhexayn doonaa qaybahaas ama ama dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha kaha markay isu yimaadaan iyaga ayaa la rabaa inay jiheeyaan oo asteeyaan haddii uba uu qabsoomo annaga waxaan leenahay gogashi waxaan leenahay inaan u baaqno waxaan rajaynaynaa inaan ka shaqeyno inuu shirkaas uu qabsoomo waxaan jeclahay inaan kulligood fadhiyadooda ugu tago baaqii shirka ka soo baxay aan u gudbiyo ka codsanno inaan dowrkaas qaadanno haddii nagala shaqeeyaanna waxaan rajaynaynaa inuu najixi doono saasaan ku rajo weynna wixii ka dambeeya cid kasta oo loo arko inay munaasib u tahay maraaxishaas way soo geli doonaan waxaa soo geli kara baarlamaanada aqalada soo geli kara aqalka sare aqalka hoose waxaa soo geli karaa cid kasta oo markaas magac iyo maamuus ee uga qayb qaadato talada dalka ay munaasab tahay waa markii ay isla gartaan hogaanka fulinta ee dalku sidaas haddii ay u gartaan marka mar raba inaan ka hordhaco aniga laakiin annaga hadda waxa aan gogasha koowaad aan u dhigeenno annagoo u kala u fulin doono baaqyada hadda sida ay noola muuqatay inay u qabsoomi karto ujeedadeena koowaad waxa weye inaan si cad u qeexno gogashan koowaad waxaan u dhignay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah maxaa layidhahdaa golayaashooda fulinta ama madaxda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah sidaas ayaan u dhigaynaa hadda qorshaheennu waana rajaynaynaa haddii ilaaha idmo in sida aan aan u qorsheynay aan aan u gudbino cidda inala khusayso
halka warkaasi dhegeystayaal weli aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado somalilan ayaa sheegtay in deegaanada ah ay ku sugan waa deegaanadooda qaar ka mid ah ay kusoo wajahan yihiin roobab mihigaana wasiirka wasaaradda horumarinta iyo beeraha somalilan mudane axmed muumin seed oo ay weheliyaan agaasimaha waaxda saadaasha hawada iyo wasaaradda beeraha ayaa sheegay in roobab ay kusoo wajahan yihiin deegaanada maamulka somalilan wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay bilaamayo ama bilaabatay roobka guga ee sanadka labaatan labaatan labiyo labaatan saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatanka bisha maaj wuxuuna saddexdaas maalmood ka bilaabanayaa gobolada galbeedka somalilan wasiirka ayaa sheegay in maalmaha afar iyo labaatanka ilaa shan iyo labaatanka ilaa lix iyo labaatanka maaj uu ka bilaabanayo gobolada bariga somalilan wuxuuna wasiirku sheegay in roobab aada u wanaagsan ay ka dayi doonaan gobolada somalilan sidoo kale wuxuu wasiirku fariin u diray dhammaanba beeralayda somalilan ee ku howlan dhinaca waxsoo saarka la qoto inay u diyaargaroobaan si ay u xoojin lahaayeen waxsoo saarka sidii sanadkii dhowaa laba kun toban iyo sagaal oo ahaa mid geyiga somalilan dhammaanba ay ka soo go-een wax soo saarkii ugu badnaa roobabka ayaa ka curtay qaar ka mid a gobolada soomaaliya waxaana roobabkaasi qaarkood ay ka da-een meelo ay ka jiraan maalmihii lasoo dhaafay kuleel daran meelaha roobabka wanaagsan ay ka curteen waxaa ka mid a gobolada mudug awdal galgaduud togdheer iyo sool warkii subax dhegaystayaal oo aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah sharmaarke maxamed maxamuud waxaa warka soo saaray saaxiibkai cabdulqaadir dacwa dhanka farsamadana haashimiire ayuu ahaa intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
قبلت
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
xoga loogu